tuqaraq arinteeda weji kala loo yeelaya cabdiweli iyo farmaajo waxay ciyaarayaan kaadh qabiil bay ciyaarayaan tolaa ayay arrin hebelayay maraykan baa looga yeeray raggii magaranaysa siyaad bare dowladiisa ku jiray magaranaysa soomaali baabiiyey saraakiish ahaa ayaa dibadda looga yeeray waa laysku habar wacday lakin waxaan sheegaynaa inaan arrintan habar ahayn waxa weeye waa soomaaliya iyo somaliland xuduud isku haysa dadka reer somaliland ee soolka degaa soolsha koonfureed degaa alkhaliif ka mid yahay dhulkaawada way ilaashanayaan annaga waxaanu ku soconaa sharcigii adduunka xuduudihii dalka ayaanu ku soconaa qabiil kuma socono haddaba bahasha wejigeeda badashaan waxaan idiin sheeg degaya inaan arrinta ku toogeyn togaraq ilaa xamar isqabsan doonto arrintu markaa in somaal soomaali lagu celiyo dagaalkii sagaashaneedii in lagu celiyo oo mar dambe ummaddu isqabsato reereere laisku dilo anuu taa ku talin maayo anuu nabad baan ugu baaqinaa dadka aanu jaarka nahay ee magaranaysa labadaa gobol ee magaranaysa mxuaha bari iyo nugaal anugu wax reer dawlad samaysa adduunka laguma arag oo yii dawlad baan ahay jilib ciidagaloo dawlad samaysto oo soomaaliya dhul ku haysataa oo le ciidagale awaaraan ka qabsanaya adduunka laguma arag daba taas oo kaleo ciidaga majeerto way isdeegiin bog magaalada anuguba awaaraan dirina ma lahin etoobiya dhulka ciidagale qabsanan aan isku keenina ciidagaloo dhan tego wax caqli gala maha yaanaydan waalin xuduuddan lama bedeliyo dadkaa dhintay wax dambe ay naga raacaan maaha xaqna waxaan nagu leenahay xuduudiga tagno xuduudna waxaan ku tegaynaa ogolaashaha dadka degan ee ummadda degan ee reer sool baan ku degay reer tukarqa baan ku degaynaa marka waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo laabkac ayaanu shaqaynin baaq baan u diraynaa simada dhulkaas reer garoobe iyo reer boosaaso waxaan leenahay caqli ka qabta siyaasiyiintan waxaan caqligeena ku shaqaynaysaa waxaan u sheegaynaa dadka propagandaha soomaalida ku wada ee weliba soomaalida ka dhashay ee saare saare cala dheeraay saare cala dheeraay ka leh si xawayaankii nacas inaan halkaad gubaysaa leeda hala guba waa aduu guban maysa kaale aduu kaale ciilafyon kaale kaale aduu togara kaale intaad leedahay maatida kaca boqol boqol doolar soo dirsi dalkan ilaahay baa ilaashanaya dadkiisa ilaashanaya dhibaatada halagad ayaan leenahay dowladda waxaan leenahay waa inay ku kacdaan cadaalad ku kacdaan dadki dadka xun ee hadlaya calaamadisaan hablaha soo hadlaya calaamadisaan inaanay dalka iman maday yimaadaan maxkamadda la saaro ee dabka hurinaya intay kasoo anaha gaaraya isku soo taswiiraan aytamaya ee dadka isku diraya qabiil ku hadlaya ee somaliland u fataxay intay inay burburiyaan ee shisheeyaha la soo saftay waa traitors meel la qabtaa baan leenahay marka waxaan leeyahay somaliland isku tiirsanaana raxmadda ilaahay na siiyey subxaana watacala wayna shukriga badinaa maa inaan dhiig aan ugu jawaabnay ilaahay subxaana watacaala marka waxaan leeyahay hala gurmado awdal ha loo gurmado bulxaad ha loo gurmado dhulkeen ha loo gurmado dowladda waxaan leenahay baaq dowladeed sameeya baan leenahay madaxweyne waxaa laga rabaa inuu soo fadhiisto inuu dadka la hadlo inuu tacsiyadeeyo dadka dhintay dadka xoolu ka dhammaaden siiyo oo halkaa state fiican ka soo bixiyaan madaxweyne ka codsanayna aanu wareegto uun soo qorin inuu hadlaa weye hadla asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu nimankan way fiican yihin oo waa dowladnimay matelayaan moogtahay inaga dowladdii haysanaay waa wadi kara laana subxaa allah watacala iyaguna waa cidla fadhiya ay si dowladnimo u hadlayaan shidaalka de iyaaba shidaalkaasi kotarbaama kusoo geli jiray oo boosaaso bilaa cashuur baa lagu soo dayn jiray de hadday naga joojiyaan kenya baa iibsanaya waa kin kenya maanta la keenayo cunaqabateyn de haday joojiyan weliba soomaaliya maxay noogu iman jiray inagu etoobiya isku xidhanaya markoo qalad bayna geysay weligood muuska inoo iman muuska marka etoobiya inoogu iman jiray xabadda muuska cunada u horeysay etoobiyaan ka helma ka helaa xamar inoogu iman jiray ismaynu oqoon cagabadnaantayna ayna geysay wata maanta dowladnimadeynii aanu aabayaasheen bixiyeen ay ku murmiyaan garanaysaa dad aan shaqo ku lahayn caqli xumaanteynii maya ina yaqaanay mayna dowladnimada inaga ina siiya so inu lamaynu doonan dee marboobtaha ilahay naga furfuray subxaana watacaala amarada nimankan way fiican yihin oo waa dowladnimay matalayaan moogtahay inaga dowladdii haysanaay waa wadi kara laana subxaa allah watacala iyaguna waa cidla fadhiya ay si dowladnimo u hadlayaan shidaalka de iyaaba shidaalkaasi kotarbaama kusoo geli jiray oo boosaaso bilaa cashuur baa lagu soo dayn jiray de hadday naga joojiyaan kenya baa iibsanaya waa kin kenya maanta la keenayo cunaqabateyn hada joojiya weliba soomaaliya maxaa inoogu iman jiray inagu ethoobiya isku xidhanaya marka qalad ayna geysay weligood muuska iman muuska marka ethoobiya inoogu iman jiray xabadii muuska xune u horeysay ethoobiya ka helma ka helaa xamar inoogu iman jiray ismaynu oqoon cagabadnaantiina ayna geysay wata maanta dowladnimadeynii aanu aabiyaasheen bixiyeen ay ku murmayaan garanaysaa dad aan shaqo ku lahayn caqli xumaantiinii miyayna yaqaanay mayna dowladnimadeena inagana siiyso inuu lamayn doonan dee marboobtaha ilahay naga furfuro subxaana wa tacaala